deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada lughay ee gobolka awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolodhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh siddeed iyo toban jir ah taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal gaashaanle sare cabdiraxmaan nuur colhaye ayaa u sheegay idaacadda v o e in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka tuurka oo ka tirsan lughay ee gobolkan awdal islamarkaasina eedaysanihii falkaasi sameeyey ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen isla maantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada boorama si maxkamad loo horkeeno aad baan kuugu mahadnaqayaa marka xigta waxa uu dil ka dhacay lix iyo tobankii bishii labaad labada kun iyo labaatankii goobta lagu magacaabo tuurka una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan degaanka lughaya dilkaas oo loo geystay marxuumad shukri yuusuf xuseen da-deeduna tahay siddeed iyo toban jir ilaahay u naxariisto waxaana dilkaa iyo kufsi wada socdo u geystay eedaysane cabdi siciid muuse labiyo labaatan jir ah ayaa dilka geystay kadib howlgal adag oon isla habeennimadii ay sameeyeen ciidanka qaranka ee milatariga iyo booliskuba waxaa lagu guulaystay in eedaysanihii gacanta lagu dhigo dilka geystay iyo qalabkii uu ku fuliyey dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan soomaaliga loo yaqaano gudinta gudin waa ta dhirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidlaa ari la joogta wakhti cabbaara lixdii makhribnimo ah xoolihii ay maantao dhan la joogtay inay reerkii ku hoyso doonaysa ayuu halkaa ku helay sidaan idiin sheegay labadaa ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiilihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinay saaka oy bishu siddeed iyo toban tahay jeelka weyn ee magaalada boorama laguna hayaa inta garsoor la horkeenaya hadduu ilaahay yidhaah eedaysanaha ee falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi tuurka ee miyiga ah ee ka tirsan degmada lughaya falkaa cid ku wehelinaysa ma jirtaa mise keliguunbuu ku eedaysan yahi may keligii iyo gabadha oo keliya marxuumadda ayay ahaayeen meel bannaan bay ahayd oo macno baadiya ah xoolo daaqsina labadoodaa oo keliyay ahaayeen cid alle cid ku wehelinaysay iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baadhistii horodhaca baadhista ee laii soo gudbiyey gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilkana geystay isagoo runtii aan isleenahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay arrintani deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacya ma ka abuurtay haba yaraatee mar alla markii aanu ogaanay arrinta dilkaa ay ciidanku ka howlgaleen dadku degaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fadhiisteen wax alla wax dhib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay gallinkii dambena waxaa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumaddii gacan ku-dhiiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee boorama sidaa aan hore idinku sheegana aan u dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada boorama falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolodhaqatada ku abuuri kara cabsi la xidhiidha halista kufsiga iyo dilka iskugu jira ee loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ah ee ku nool deegaanada miyiga ah dhacdadan ayaa la sugayaa sida ay tallaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee somalilan si loogu hortego in falalka noocan oo kale ihi ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi maadaama sannado hore ay ugu dambeysay dhacdada noocan oo kale ah xashim sheekh cumar good v o e boorama